waxaan rabaa inaan xuso haweenka soomaaliyeed amaba ku geeriyooday ayagoo difaacaya wadanka ama ayagoo danahoodii bini-aadanimo maraya gacan xaqdara ah ku geeriyooday isbedel siyaasadeed oo dimuqraadiyad ayaa dhacay haweenkii maxaa looga baahan yahay dadaal badan markii ay sameeyeen waxay soomaaliya maanta go-aansatay in boqolkiiba soddon la siiyo isbeddelka siyaasadeed oo dhici doona sanadkan boqolkiiba boqolkiiba soddon in la siiyo kuma imaanin jiif wuxuu ku imaaday dadaal dheeraad iyo haweenkii oo isku duubmay oo cod cod keliya samaysteen